فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamij ka dhow waxaa waraysiyada oo aadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada caawaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah itoobiyaan lagu laayay maanta dagaal ka dhacay gobolka baay sargaal ka tirsan dowladda federaalka oo ku dhintay muqdisho isagoo jar daawanayay xog ku aadan ayaan idiin haynaa ciidamada shisheeye oo hub culus la dhacay gaari ay dad shacaba lahaayeen oo ku sugnaa shabeellaa hoose dadna qafaashay dadkii ay dhibaatada u geysteen oo ka waramaya ayaan dhuuxa idinkugu soo gudbi doonnaa wilaayada jubbooyinka oo amniga iyo jihaadka iyo arrimo kale kala hadashay beelaha dega kismaayo iyo qaar ka mid ah sidoo kale caawa barnaamijka inta uu socdo waxaad ku maqli doontaan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose oo amniga jihaadka iyo arrimo kale kala hadashay beelaha degmada kismaayo dega qaarkood warbixin ayaan caawa dhuuxa idinkugu soo gudbi doonnaa oo qodobkaasi la xidhiidha odayaasha wilaayada shabeellaha hoose oo si adag uga hadlay qubuuraha ay dowladda federaal ka qodanayso qaar ka mid ah waxgaradka gobolkaas ayaan idiin soo gudbi doonnaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan xubinteenna toddobaadlaha ahayd ee xubinta dhacdooyinka toddobaadka xubinta caafimaadkana waa ka qayb barnaamijka هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan ayaan mid mid dhegaystayaal idinkugu soo gudbinaynaa balse waxaan ku bilaabaynaa warkii caalamka waxaa inoo haya wariyaheena cabdiraxmaan beder
aad baad umahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi ciidamada mujaahidiinta waxay maanta dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada xabashida ethoobiya ee garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo dagaalkan ayaa waxaa laysku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan askarta xabashida ethoobiya ayaana ka cararay markii uu dagaalka muddo kooban socday difaaca koobaad ee ay ka ilaalinayeen madaarka baydhabo waxaana difaacaasi la wareegay ciidamada mujaahidiinta waxayna mujaahidiinta weerarkaasi ku dileen afar askar oo ciidamada xabashida ka mid ah halka ay ku dhaawaceen lix kale dhanka gobolka bakool ciidamada mujaahidiinta waxay maanta dagaal ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool dhanka kale sargaal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa wadnuhu istaagay xilli uu daawanayey saaxiibadiisa oo turub ciyaaraya sidaas ayuuna ku geeriyooday naftan oga baxday sargaalkan oo magiciisa lagu sheegay jilibey cabdixoor ayaa ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka wuxuuna ku hor dhintay saaxiibadiisa dhacdadan ayaana saacado ka hor ka dhacday agagaarka xaafadda rugta saraakiisha ee wasaaradda gaashaandhigga isbitaalka hargeysa oo sheegay in tiro dad ahi ay u geeriyoodeen xanuunka xumada saddexdii sane u dambeeyey waxaa gobolada waqooyi aad u saameeyey cudurka loo yaqaano xumada oo ay gudbiso nooc kaneecada ka mid ah warbixin uu soo saaray isbitaalka weyne hargeysa ayaana lagu xusay in tirada dadka xanuunkani u geeriyooday ay yihiin saddex iyo labaatan qof oo haween u badan isbitaalka wuxuu tirada dadka uu cudurkani saameeyey ku sheegay laba kun sideed boqol toddobaatan iyo kow qof halka kun laba boqol soddon iyo kow ay yihiin rag kun lix boqol soddon iyo sagaalna ay yihiin dumar tiradan ayaana ah keliya inta isbitaalka la dhigay waxaase jira dad badan oo ay siyaabo kala duwan ula tacaalin isbitaallo gaar ah xasan sheekh oo amiirka qatar ka codsaday inuu la heshiisiiyo abiy axmed qaar ka mid ah dowladaha carabta ee qaybta ka ah dullaanka lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayaa bilaabay inay wadahadal ka dhex furaan dowladda xabashida ethoobiya iyo dowladda federaalka kuwaas oo isku mandhaafay heshiiskii uu muuse bixi qayb ka mid ah badda soomaaliya u saxiixay abiy axmed amiirka xukuumadda qatar ninka lagu magacaabo tamiim bin xamed ayaa sheegay inuu qadka telefoonka si isku mid dawga la xidhiidhay xasan sheekh maxamuud hogaamiyaha dowladda federaalka iyo abiy axmed dowaar ra-iisul wasaaraha xabashida ethoobiya wakaaladda wararka u faafisa qatar ayaa sheegtay in hogaamiyaha xukuumadda dawxa uu labada nin kula hadlay qadka telefoonka balse tafaasiil dheeriya kama bixin marka laga reebo inay tiri labada dhinac ayaa ka wada hadlay xaaladda gobolka ilo wareedyo ayaa sheegayeen xasan sheekh uu dadaal ugu jiray sidii loo heshiisiin lahaa isaga iyo abiy axmed dhowr madaxweyne ayuuna bishii lasoo dhaafay xasan sheekh ka codsaday inay heshiisiiyaan isaga iyo abiy axmed balse ethoobiya ayaa markaasi madax adeegaysay la taliyaha dhanka amniga xasan sheekh ayaa isbuucii lasoo dhaafay sheegay in ay rajeynayaan inay wadahadal la galaan abiy axmed intaan la gaadhin horraanta bisha juun ee soo socta dowladda federaalka ayaa labiyo toban sano ka hor kumanaan kun oo ka tirsan ciidamada xabashida ethoobiya soo gelisay soomaaliya iyadoo weli xidhiidh dhan weliba hayla leedahay xabashida xasan sheekh ayaana warbaahinta ka hor sheegay inuu ka carooday heshiiskii abiy axmed iyo muuse biixi ay kala saxiixdeen kowgii bishii janaayo ee lasoo dhaafay xasuuqyo iyo duqeymo ka dhacay marinka khaza ayaa sababay istishaadka tobanaan ruux wasaaradda caafimaadka ee maamulka jidda khaza waray soo saartay saacado ka hor waxay ku sheegtay in ciidamada yahuudda ay ku kaceen in ka badan saddex dhacdo oo xasuuqu xooshlimaha afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday dadgaariyo soddon ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol iyo saddex ruux oo kale xasuuqyadan ayaana ah kuwa ay si isku midda u martigelinayeen guud ahaan deegaanada ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha ah tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii bishii oktoobar waxay wasaaraddu sheegtay inay marayso soddon iyo toddoba kun laba boqol soddon iyo laba ruux halka ay dhaawacaduna marayaan siddeetan iyo shan kun iyo soddon iyo shan ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiya dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yahuuddana si in dadla-aanna u beegsanayso dadka barakacayaasha ah duqeymo xoogan oo xagga cirka ah ayay ciidamada yuhuudda ku beegsadeen goob ay ku hooyanayeen dad barakacyaal law ku taala magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo dumar iyo carruur ka kooban halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan duqeyn ka dhacday madiqada xasaayin ah ee ku taala muqayimka nusirad waxaa ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira qolyaha ka shaqeeya gurmadka deg dega waxay sheegeen in duqeyn ay ciidamada yuhuuddu la beegsadeen guri ku yaala mandiqada xasaayin ah burburka dhagaxaanta hoostooda ay ka soo saareen saddex ruux oo shuhada ah iyo toban kale oo dhaawacyo kala duwan qaba sidoo kale duqeyn xoogan oo ka dhacday mandiqada almiqraaq waxaa ku shahiiday saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen shan ruux oo kale lix ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn xoogan oo ka dhacday xaafadda ashajaaciya ee magaalada khaza dhanka kale ciidamada yahuudda iyo sidoo kale dagaalyahanada muqaamada waxuu iskoodhimaad xoogan oo khasaare dhaliyay uu mar kale ku dhex maray muqayimka shaabuur ah ee bartamaha magaalada rafaax waxaana halkaasi ciidamada yahuudda looga dilay tiro askar ah halka looga dhaawacay kuwo kaloo aad u fara badan waxayna sidoo kale beegsadeen muqaamada saldhigay ciidamada yahuudda ku leeyihiin deegaanka nidsaariim ee magaalada rafaax khasaare ayaana ka dhashay gantaalle ay halkaas ku tuureen kooxda muqaamada laba gaar oo gaashaaman iyo sidoo kale afar gaar oo nooca mikraafka ah ayay dagaalyahanada muqaamadu ku beegsadeen magaalada rafaax waxayna la dhaceen gawaaridaasi gantaalka alyaasiin boqol iyo shan oo ka mid ah gantaalada ay farsameeyeen dagaalyahanada muqaamada waxayna gawaaridaas u kala fanineen boolbool halka ay dhimasho iyo dhawac u qaybsameen wixii askara ee saarnaa mas-uul amerikaan ah wax maqlimo ku tilmaamay in mar kale calooshoodu shaqaystayaal afrikaanna laga howlgeliyo soomaaliya xilli uu qarka u saaran yahay inuu fashil kusoo idlaado duulaankii ay ciidamada shisheeye ku hayaan dalkan muslimka ee soomaaliya ayuu dowladaha reer galbeedka ee dullaankaasi maalgelin jiray rajo xumo ballaaran ka muujinayaan mas-uul amerikaan ah ayaa sheegay in ciidamada shisheeye ee afrikaanta ay ku fashilmeen waxa uu ugu yeeray xasiloonida soomaaliya senator jem riish oo ka tirsan xildhibaanada maraykanka ayaa shaaciyey in siddeed iyo toban sano maraykanka iyo xulufadiisa reer galbeedka ay maalgelinayeen howlgalka midooda afrika ee soomaaliya aysanna jirin wax guul ah oo la taaban karo wuxuu ka soo horjeestay in marka dhammaadka sanadkan dalka laga saaro ciidamada afrikaantii admis la iclaamiyo howlgal kale oo soomaaliya ka hana qaado iyadoo wax lagu dhisanayo guuldarooyinka howlgalka midooda afrika ka soo wajahay soomaaliya waa inaan mar kale la iclaamin howlgal cusub waa in la keenaa qorshayaal cusub oo soomaaliya nabad looga dhigi karo ayuu yidhi senator jem riish oo ka tirsan xildhibaanada mareykanka siyaasigan amerikaanka ah oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee donald trump ayaa ku dhaliilay maamulka bayden ee dimuqraadiga ah hanaanka uu ku wajahaya dalka soomaaliya xukuumadda washington ayaa duulaanka soomaaliya si dadban iyo si toosa uga qayb qaadanaysa tan iyo sanadkii labada kun iyo toddobadii iyadoo taageero dhaqaaliyo mid milatari siinayso soo duulayaasha afrikaanta ah dhammaadka sanadkan labada kun afar iyo labaatanka ayaa la filayaa in gebi ahaan la soo gebagebeeyo howlgalka loogu magacdaray atmis balse dowladda xasan sheekh iyo ururka midooda afrika ayaa qaramada midoobe ku riixaya in la dhiso howlgal kale oo cusub arrinkaasoo buuq siyaasadeed ka dhex dheliyay reer galbeedka dhexdooda intaas ayaan caawa dhegaystayaal kusoo gebagabeynaynaa wararka caalamka oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا باسمه waa hagaag barnaamijka dhow xawareysiyada qaybihiisa hore ayaan dhegaystayaal isla marayna ciidamada shisheeye ayaa hub culus waxa ay la dhaceen gaari shacab ah oo ay dad rakaab ah saarnaayeen kaasi oo maraya deegaan u dhow magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose gaariga oo ahaa nouca hoomeeda loo yaqaano ayaa waxaa saarnaa qudaar wuxuuna kusii jeeday magaalada muqdisho ciidamada afrikaanta ah ee ku sugan magaalada buulamareer ayaa dhibaatada u geystay waxay sidoo kale qafaasheen qaar ka mid ah dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa gaariga hub culus ayay gaariga la dhaceen iyadoona gaariga burbur xoogan uu soo gaaray mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka waramaya haa maalim nuur maxamuud waaye walaalow dhibaata ay soo gaartay baabuur yaroo kambiyaal aan ku qaaday oo kambiyaalkii intuu ka bixinaa waxawaaye nimanka burundiga iga xabadeeyey habeen waxawaaye baabuur qudaar saaran tahay oo xabadka soo dhacaynay sida loo dhiga ala arki doono waa la jikeeyey wax la ii qabto waayana ma leh falkaa waxaa ii geysta ciidamada burundiga ee ku sugan buulamareer qudaarow soo wada qudaarow qaadaa baabuur qudaarey waaye marka qudaaruu soo waday xamaruu kusoo jeeday bishuu kusoo wajahnay marka culeyskaasaa igu dhacay marka buulamareer meesha banaanka xoogaa banaanka geeskeeda waay xeraday degan laakiin waa soo yaaceen banaanka ayagoo roonday ahaye baabuurka meesha ku qaabileen baabuur arisaaska soo dhacaynin oo layska xabadeeyey sida loo dhiga adaa yaabaysid bahda arki doona saarnaay saddex qofaa saarneyd baabuurka maqa yaaba hadda meel uu kusugan yaha lama yaqaano waa caarar waa la kala cararay inuu dhinto inuu nool yaha lama ogo khasaare nafeed hadda waxaa xaqiijin karna male ninaa naga maqanba qof noolaa maqan maamulka meesha waxa golweynaa la aadaaliyiray waxna noogama soo cadaanin waxay yidheen iska taga dadaa la dili jiraa laga tegi jiray waxyaabahaasay noo sheegeen yaa hub culus waxawaaye si fiicana loo qaraacay maraadii waa jijabeen baabuurka dhan dee bulaasaa laga dhigay matoor ma jiro waa laga soo jiida meesha luguhi eber waaye waxba ay ku toomaayeen malaha baabuurkan waxawaaye baabuur shacab waaye baabuur waxay ku tuhmayaan malaha waxawaaye dulmi waaye dulmi oo faa'idaa jiro waxba ma samayn maxay samayn karaan rayid waaye
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa hagaag dhegaystayaal weli barnaamijka dhow xawareysiyada qaybihiisa hore ayaan isla maraynaa markaana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka caawa waa xalqada laba iyo toddobaatanaad doctor qorax ayaa aalaaba soo jeediya xubintan أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا soo dhowow doctor qorax waxaa jira xanuun ay soomaalidu u taqaano fiiskula waa maxay xanuunkan bal sharaxaad naga sii Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A fistula is an abnormal hollow tract or cavity that is lined with granulation tissue and that connects a primary opening inside the anal canal to secondary opening in the perianal skin. oo ay tahay waa god ka soo baxayo anaska gudihiisa ama makaanka saxarada godkaasoo kusoo furan dibadda oo macnaheed ay tahay waa god labaad oo aan ahayn kii saxarada kasoo bixaysay taasi soomaalida waxay u taqaanaa fistula englishana waxaa la dhahaa fistula in ano waxaa keeno eh, waa baxdin ama caabuq ma koro ku dhaco qararka makaanka saxarada ee, cudurka loo yaqaano coron disease oo kaleeto anal fissure carcinoma radiation therapy tuberculosis actinomycosis lymphogranuloma venerum etc waxaan dhan way keenaan inay fiskula ay dhacdo marka calaamadaha lagu garana waxaa kamid ah perianal discharge yacni meeshii saxarada kasoo bixaysay godkaas god aan ahayn waxaa la arkaya dhacaan ka socdo maqaarka saxarada meesha saxarada kasoo bixisa maqaarka ku hareereysan god ka soo baxayo waxaa la arkayaa oo wado dhacaan ama qoyaan cuncunna uu la socdo xanuun iyo barar mararka qaarkood dhiig baa lagu arkaa mararka qaarkood waxaa lagu arkaa xoqitaan badan oo qofka uu sameeyey iyo godkiioo furan dadkana dee na- qoyaankaas kasoo baxaya nadaafad daradiisa dadka macnaha dee way dareemayaan oo dharkiibay ku arkayaan marka diagnosis ama markii leeyahay maxaa go-aan looga gaaraa waa physical examination in indhaha lagu arko la fiirsho waayo qalab kaloo la isticmaala waxaa kamid ah fistulography oo ah qad lagu shubayo duleelka kadibna kasoo baxaysa ee, anaska ama meesha saxarada Ee, endorectal ultrasound oo ah kombyutarka la geliyo duburka ama makaanka saxarada mri iyo anal manometry intaasba waa la isticmaalaa Ee, daaweynteeda laba nooc waaye waxay noqonaysaa fistulotomy oo ah in la furo boogtaas oo la xoqo kadibna ayada isku dhegto iyo in la bixiyo godko dhan oo ah fistulotomy oo la wada saaro hilibkaasoo dhan labadaba way noqotaa intana haddee isbitaalka hadda alxamdulilaahi wuu sameeyaa wuuna ku guuleystay waxyaalaha kahortaga marka ama talooyinka dadkan siin waxaa kamid ah inay ka fogaadaan fadhiga dheer waxyaalaha keenaya calool fadhiga sida cuntada biriis iyo baastada oo la daaimayo burka Ee, inay cunaan cuntada xuubka leh oo wadanka kasoo baxda inay miisaanka yareeyaan oo almeyteeyaan iyo hadday arkaan wax caabuqa ama boog kasoo baxday hareeraha meesha saxarada kasoo baxdo inay si degdeg ah iskaga daaweeyaan ama wax qoyaan ay ku arkaan dharka hareeraha oo ka socda meesha makaanka saxarada inay si degdeg ah iska daaween sidaas u noqon fistula in aano dhakhaatiirtan ay booqdaan waa mahadsantihiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
waa hagaag barnaamijka dhow waxaa waraysiiyada ayaad dhegeysaneysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa amniga jihaadka iyo arrimo kale waxa ay kala hadashay beelaha degmada kismaayo daga qaarkood warbixintan idinku soo maqan waxaa inaga diyaariyey waryahan cabdulaahi yaasiin jaamaca geedo waaweyn oo ku yaala dhulka wayaanta ah ee duleedka magaalada kismaayo hoostooda waxaa dhowaan ku shiray sagaal ka mid a qabaacilada gobolka jubbada hoose dega iyo madaxda wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waa dharaar dhirtuna waa doog cirkana waxaa hoganaya daruuro waaweyn oo qoraxda daday taas oo keentay in howlkar la-aan howlaha loo fadhiyo lagu falanqeeyo rag ka kooban garcadda guxushaa iyo garmadow ayaa golaha garangar ahaan u meegaaran waxaana la dhowrayaa hadba ruuxa hadlaya afkiisa si howraartiisa iyo halka biyo dhiciisu yahay loo bidhaansado mas-uul ka tirsan walaayadda islaamiga ee jubbada hoose ayaa kelmadu wacdi iyo waana ah ka jeediyey goobta asiga oo qabaa'ilada ku booriyey in ay jihaadka kaalintooda ka qaataan maadaama magaalada kismaayo oo halkani ay hoos tagtay ay kenyaati iyo maraykan ay haystaan magaalooyinka kale ee dalkana sidaas oo kale shisheeye caddaan iyo madowba leh ay qori caaradii ku maamulaan asigoo ku dugaalaya maamulada uu dalka ka dhistay weliga walaayada islaamiga ee jubbada hoose sheekh axmed abuu yunis ayaa isaguna kelimad kooban goobta ka jeediyey khayrkii iyo aayaadkii iyo axaadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam walaalka noo soo jeediyey ilaahay ha nagu anfaco waa anta haddii walaalka noo sheegay baa waxay u baahan tahay in lagu camalfalo antaa haddii aan ku camalfalno oo aan ku dhaqanno waa ku sharfooweynaa waa ku cisooweynaa aayadda muhiimka ah oo aad iyo aad aan ii soo jiidatay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo noo tilmaamayo infiruu khifaafaw wa hiqaalah wajaahiduu fii sabiili illaahi biamwaalikum wa anfusikum aayaddaas markii aad fiidhisaan qof kasta waad taabanaysaa qof kasta si goona ah ayaa u taabanaysaa qof oo ka tegaysan lama arkaayo haddii waayel yahay haddii dhallinyaro yahay haddii culus yahay haddii fudud yahay qof kasta aayad si goona u taabanaysaa aayaddaa marka markaad fiidhisaan walaalayaal maanta jihaadka oo aan ku jirno waa jihaad farducayn ah waa jihaad waajib nagu wada ah oo si salaada iyo soonka iyo zekada oo waajib nooga tahay isaguna waajib nooga ah dadka maanta garabka u ah maraykan kenyaati iyo intii lamid ah garab u ah oo gaashan u ah oo difaacayo oo maanta ee, ahmed iyo cali iyo hebel oo ee, nin hebel oo sheeganayo soo maanta inaan ka difaacno waajib soo naguma waa kitaabka iyo sunnada oo maanta aan ku dhaqamayno oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo soo dhiibay oo maanta gur kasta noo yaallo inaan difaacno waajib soo naguma waa marka walaal loo baahan yahay oo qof kasta maanta waajib saaran in oo jihaadka aan garab istaagno duleedka magaalada kismaayo waxaa ka jira amni darro ay sabab u yihiin maraykanka iyo ciidamada uu tababartay ee soomaalida ah iyo kuwa maamulka jubbaland oo asiguna kenyaatiga iyo maraykankaba la shaqaysta qorshaha shisheeyaha waxaa ka mid ah in la taageero dhuxuleyda si dhirta loo jaro oo arladu u nabaadguurto dadkuna ay u barakacaan oo ay xeryaha qaxootiga u buuxdhaafiyaan sidii horeyba u dhacday geesta kalena shisheeyuhu wuxuu doonayaa in la waayo geed ciddii in ay shisheeyaha la dagaalantay ay ka go-an tahay ay gabaad ka dhigato walaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa hormuudka qabaa'ilada waxay ku boorisay inay ka qayb qaataan jihaadka iyo ka hortegista jarista dhirta waxaa kale oo qodobada ku jirtay in kaalin laga qaato fidinta dacwada iyo barashada diinta islaamka iyo in la joojiyo ganacsiga guurguura oo hadba meeshii xoololaydu ay u guurto loo rarayo arrinka oo keenaya in magaalooyinka iyo tuulooyinku ay hagaasaan amaba hoosu dhac uu ku yimaado ganacsigooda odayaasha garwadanka u ah beelaha deegaanka ayaa si wada jir ah waxay u sheegeen inay qaateen soo jedinta walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyaguna hadday qabaa'ilka yihiin ay ku dadaalayaan in ay kaalintooda ka soo baxaan suldaanka beesha gaaljecel qaybteeda gobolka degta ayaa waxa uu sheegayaa in ay ku dadaalayaan hirgelinta arrimaha la isku afgartay magaceyga horta waxaa waaye suldaanka beesha gaaljacel suldaan xasan ibraahim mudey suldaanka beesha gaaljecel jubbooyinkan ahay afarta qodboodoo laga hadlay amniga iyo waxaa laga hadlay iyo dacwada iyo waxaa laga hadlay manaa dhirta oo la guraya iyo waxaa kaloo laga hadlay badeecada arrimahaas iyadoo ay wax badan ay soo nonoqdeen dhirta iyo manaha iyo badeecada wax badan ay soo nonoqdeen soo nonoqdeen maanaa laga hadlay oo marba hala joojilalahay hadda dhulka walaayada maanta ay ku oodan tahay oo hadda ay kasoo bilaabata sida banaama soona beerxaane iyo ilaa baasha kale kasoo bilaabata dhir had cid ka guri karta ma laha qabaa'ilahana waa celiyaan walaayadana manaha way marahaysaa waa socotaa ile aagaga aflameerka oo dhisheega iyo kasmaayo iyo dhulkaas hadda dhulkaas dhexda disiibka iyo dhibaatada badan ay ka socoto oo banaanka laga soo dhigayo dhulkaas waaye waxaa ka dhigana waa ummadda soomaaliyeed oo manaa ku nool jubbada kismaayo kanolo waxsaas manaa u baabiinhaya ummadado kale meel kale nooga amaaday ma aha arrinka asaga anaga waa qaadanay waana dadka waa kala shaqaynaynaa waxay awoodayna iyo karaamkayna oo manaha aan wax ka qaban karna waxbaan ka qabanaynaa maxaa soo haray amniga amniga anaga waa ilaahi subxaana watacala horta amnigaa sugo amniga ilaahi subxaana watacaala manaha sugo kara waxaa la rabaa beelaha hadday isgacanta isqabsadaan oo isgarab istaagaan oo maanta walaayadan ay ku qaaban tahayna wax badana manaha amniga manaha kaagaga qabiilka oo ugu horeeya hortaagana manaha kamid ah oo garab istaagayo amniga waxay awoodiisa iyo karaamadiisa ka qabanaya manaha aan ka midnahay dacwadana in loo dardargeliyo lagama maarmaan waayo waxa ugu weyn dacwada waaye dacwada kor loo qaada wadanka dacwada manaha eed loo geliyo oo ummadda waxay ayaga u sheegeen laga shubo oo annaga aan ka shubno manaha ay aan wax u sheegna lagama maarmaan waaye annaga marka waa waa garab taagannahay arrimahaas waa garab taagannahay dhibaatada hadda wadanka ka jirta maanta wax lasu sheegaayo ma aha ninka hadduu amni waayena manaa waxa waaye ee waa dhibaato badanaa manaa aa ku ammaanaysa amniga marka in aad loo ilaaliyo waana iyadana waa wax meesha ku jir waayo tashigayna iyo fikirkayna wax alla wixii maanta noolaga soo baahda ama naf ha noqota ama maal ha noqota dad garab taagana nahay haddaana beesha gaaljecel nahay waana jisaka allahu khayr waana ka baxay warka beel weliba oo hadasha waxay carabka ku adkaynaysay in ay ka go-an tahay kamiro dhalinta arrimaha muhiimka ah ee qalinka la iskula duugay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaanta islaamka ayaan ku salaama walaayada islaamka noo imaatay gogosha noo dhigtay iyo soomaali dhammaan oo soo ajiibtay magacayga waxaa la yidhahdaa axmed shaqigiidi maxamed waxaan ahay beesha coormale ilaahay ayaan u mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala misii nabadgelyada maanta aan ku fidhiisannay meesha hadda meeshaan waxaan ku joognaa nabadgelye laakiin bacdigeeda walaayada gacanta ku heshay oo degmada kismaayo oo amnigaas sugtay ayaan u mahadnaqaynaa marka labaad marka saddexaadna beesha sheeqaal beesha sheeqaal ayaan u mahadnaqaynaa geedahan quraxda badan iyo dhirtan ilaalisay deegaamaysay haddana goyshaan wanaagsan soomaaliya inay iskugu imaato u fidisay amniga insha allahu tacaala isagoo dhibaatadiisa iska badan tahay oo meesha wax badan mataqaanaa ka qabashadeede ayba annaga xaggeenna aad ayaan wax ugu qabanayna insha allahu tacaala ugana soo horjeednaa gaaladaas iyo gaalla jirkaas marna aan raalli ka noqonaynin anas mataqaanaa asna ugu dhex shaqaysta insha allahu tacaala dhammaan waa wada salaam magacayga waa mawliid xafow cabdiraxmaan waxaan nahay nabadoonka reer geeladle afarta qodoba naloo keenay waa qaadannay si dhabaanna u qaadannay haddii ilaa yidhaahdo afartaa qodob badeecada dhowr jaraa naloo sheegay mana hari hayso way socotaa geedka la jaraya wax badanaa naloo sheegay mana harina wuu shaqaynhayaa ee, beerta la bannaynaya ma harina way socotaa waana naloo sheegaa afar iyo labaatanka sac waxaan rabnaa insha allahu tacaala haddii la yidhaahdo wax haddii laisu sheego in la wada qaato lana joojiyo lagu ambaqaado insha allah haddii ilaahay uu ka dhigo waa ka soo horjeednaa geedka la jaraya waa ka soo horjeednaa beerta la bannaynaya waa ka soo horjeednaa insha allahu tacaala amniga afarta qodobaad noo sheegteenna waa qaadannay labadaana insha allahu tacaala way ku jireen inta alxamdulilahi rabbilah waxay la socdeen dhirtaa la jaraya ee la socdeen aan ku daraya haddii ilaahay uu ka dhigo waa qaadannay waa taagannahay walaayadeenna cusubo allaha nabadgeliyo madaxooda kor allah ka dhigaan leenna insha allahu tacaala waa soo dhaweynaynaa ee waana taagaynaynaa insha allahu tacaala waana la shaqaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu garcadaan weeye jooga oo ka mid ah odayaasha qabaa'ilka ee goobta fadhiyey ayaa tilmaamay in ay lagama maarmaan tahay in qabaa'ilada xaggooda aan looga soo dusin isku xukunka shareecada islaamka Ee, magacayga aniga waxaa la yidhahdaa qaasin maxamed xuseen qaasin maxamed garweynaa la iyu yaqaanaa beesha sidaan ahay tacriifkayguna waa kaas Ee, odaya oday odayaashaasna ka mid ahaan ahay waxaana ku boorinayaa bulshada iyo walaalaha iyo soomaalida iyo dadka dhan inaan sidaas camal wada noqonno ee, oo aan kitaabka ilaahay looga soo dhicin annaga xaggeenna aan looga soo dhicin xiriirka aanan u samaynin waa run wadaadkii hadalka iiga horreeyey haddaan xiriirro la helin haddaan gabbaad la helin haddaan nin lagu soo hirta la helin haddaan sir la helin degdegu sida ma ahaadeen cadow kaa horreeyado wax macluumaadka laguma degdego Ee, ree hebel baa wada ma lihi laakiin inaan macluumaadka nagi la helin oo aanan sir islaamka la bixinin oo aan dhibaato islaamka laga talinin oo annaga maxaa la yidhi inkaartii kaa tagta kuguna tagtaa wada dhib annaga nugu soo noqon doona aanan hadda xiriir u samaynin oo nin hadhow aanna badbaadin doonin aanan soo dhoweynin oo nimaan gabdhaha nagi badbaadin doona aanan soo dhoweynin oo nin diintii aan badbaadin doonin aanan soo dhoweynin oo sida haddaba na haysato yoonka maanta aan ku nool ku noo- mudannahay degmooyinkeenna degmo ka mid ah waad ogtihiin in aanan xiriiradaas ayka samaynin waa soo dhoweynayaa haddaan beesha nahayna ama aan odayaasheeda ka mahayna waxaan si cad aga qayaxayaa horeyna waan u qaadannay waana ka shaqaynaynaa tii amnigana saasaan ka leeyahay waxaa soo haray haddii ilaahay idnima hayaa nabadoonku wuxuu milicsanayaa sida dhulkan uu ahaa jiray waagii hore ee dhirta la jari jiray oo uu tilmaamayo haddii ay qabaa'ilka yihiin xilliga in ay dhoohnaayeen haatanna ay tahay in qolada dhirta jaraysa la iska dhacsho ayaa waxaana leeyahay gaadiidku qaadiya haddaad gelin lixaad weyda gurgur lama shiraystiya hashii geela ka irmaane gabood laguma fala meel hadday gogasha kuu taale halkaana ciddaana caawa kuu martida ood u martitood ma- ma- gogol kuu dhikay oo geel iyo caano kuu listay leylka haddaad ku dheelmato dhibaato ciddi ku samaysa gobod ka fal- ma kaa mudantaa ciddaasi kaama mudna gunta lagama jiro geed hadduu kuu gabaad yahay ayaa gunta laguma jara ahay geed hadduu kuu gabaad yahay bal fiiri geedkan qolaati baa le waan jirnay xaggeen maanta hergeli lahayn waxaan xusuusanayaa oon soo maray meeri iyo maal bay baan maanta soo maray khamiis sanadka la yidhaahdo oo dadkan reer wayaana waa yaqaanaane furuqa lo'da ku dhacay oo aan u malaynaya khamiis la yidhaahdo soddon iyo laba sano iyo soddon iyo saddex sano wax laga jooga ma ogi baa iigu dambaysay kolba axmed isaaq uu garanaya iyo rag la mid ah halkaasaa iigu dambaysay shan ulood oo geeloo hal geedoo xarar a lagu hoos haray ayaa la kulmo maantaan soo maray yaa macawistaa marada kaa qaadaysa haddaad istaagta annagaa gacmahana ku yeelna wixii aan yeelnay way dhinteenoo ma soo noqonayaan laakiin waxaanna waxaanna haya inaan hadda qoomamaynaa nalaka rabaa hadda inaan qoomamaynoo meesha nalaka hayaan ogaano waxaanan qabaa labadii kun iyo zaa'id maalinkii dhirta soo jarana lahoon leh geelaan ka tabcaynaa loog baan ka tabcaynaa mustaqbalka fog baan nalala dirirahaya midka hadda jooga dhirtu inay bannaanaatoo la dhex maraa la raba baabuur dhabduurka qaado maalinkaa taasaa laga shaqaynaya weyna hirgashi inta noo dhiman aanan dhamaystirin hadda meesha aan maanta joogna lagama yaabahayo hadduu tilaabo qaada tilaabada ku xigta baabuur kana kalaa ka hor imaanaya waa celin lahaa geedihii iyo reeraha wayaan ku yaalay wixii yaraayo dhugnuugaha ku yaalay oo dhammaan baabuur baa socod ku riiqay waa soognahay dhirta wixii cayma noo ah aan ceshanoo aan reebanana annaga beel haddaan nahay saasaanba awalba qabnay hogaamiyaasha qabaa'iladu waxa ay xarakada shabaabulmujahidiin ku dhiirigeliyeen in ay cagta mariso ciidamada dhibaatada ku haya deegaanka ee fariisimaha ku leh duleedyada magaalada kismaayo iyaguna haddii ay qabaa'ilka yihiin ay xaggooda dadaalayaan magacayga axmed isaaq aamin aliraab waxaan ahay beesha gaal jecel nabadoonyadan ka mid ah waxaan leeyahay afarta qodob waxaa ka asal ah amni in la helo haddaanan amni la helin wax fara ku jiro ma leh geeriyaa u dabaali ninka godka loo wado saaka kaanjaroon waxaa ka qaxday labaatan iyo soddon qoys miisaamahoodin hore ay u qaateen haddii amni la haysta ma qaxeen ma maqlaysin walaalayaal waxaad nooga imaadeen si gaar ahneed isi gudba waa qaadanay isku soo duub afarta qodobba waa qaadanay laakiinse waxaa aabba ka ah in amni la helo maxaa jira cadowga beroolow degan yahay birta dheerow degan yahay duula guduudow degan yahay dhaqankaana kullina taradoodaas dega meeshii dhib toos aan ku qabnaa odayaasha dhaqanka soomaaliyeed odayaal baariyaal ah ku jiro oo adeega oo ordo oo degdeg soo adeega maxay ka adeegayiin ma adeegi karaan meesha cadow waa degay amni la'aantaasaa jirta dhirta laga hadlay markii gaar ahaan u fiiqo dhirtaadda waa soo dhowaatay markii buuluguduud iyo birta ay gaalada isku xirtay waa soo gudubtay ninkii yaqaanaa yaqaana waxay joogtaa hadda bahasha yaaqi muxuu ahaa yaaq dhulle iyo baariyaan iyo ay joogtaa birta dheer jidkaas isku xiray iyo buuluguduud waxa xagga ka jira dhanka dharsheega ka jira shaqaalaha ka shaqeeyo geedaha gooyo nimanka ridid ahay lacagta u turaan godkiis gooyabna ka toban doolar iska tuura ninkii tobankaas doolar bixin waaye waxaa leeyahay dhuxush shabaab aad intu gooy jidka fardhi mahat xag ka mar saasaa leh kuu soo cararay waa kuu qarashka diidaaya ma maqlaysaa oo hadda yaaq dhulle iyo imaaday baariyaan haddii bacdi ilaah waa ku roon webi xayawaan waxaa la yidhaahdaa isgarba qabshadaa lagu gudbaa hadday maamulka iyo shacabka isgarba qabsadaan waxaas waa basiib waa wax yar oo fuf haddii lagu yidhahda kala cararaay qodobka la xiriira dacwada iyo barashada diinta islaamka ayaa ahaa mid lagu soo celceliyey in guntiga loo dhuuqsanayo kamira dhalintiisa dacwadii diintii waa garab taaganna maasha allah allahu akbar dacwadii iyo diintii waan garab taaganna ninkii diintiisa maanta la yaca adduunku waa gabbal dhacay waa qorrax sii socota waa wax sii socda waan ogaanay hebelow shaxda saan maxaad ugu barataa la yidhi nin labiyo tobankeeda god baan midba galab ku khasaaray buuri hadda ma aqoon la'nahay meeshanna laga haya haddaan aqoon weyno inaan diinta laaday inaan aqoon weynay bay noqonaysaa waa aragnay gabdheheennii dalkii waan aragnay waxa sheekhu noo sheegahayey oo waaligu sheegahayey oo ragga haya oo gabdhaha haya oo la sawira haya oo wakhtigay wacyiga keena ma nin walba wuxuu nin walba waxba odmow ka ogyahay waa kan gobolkeennii baa intaa noo jira waxa ka jira waa ogna yaa diintii aan difaacanno haddaan dhimanayna aan ku dhimanno haddaan nool nahayna aan ku naabaanno haddii ilaahayna soo saarana ayada hanala ku saaro annagoo muslima hanala ku saaro mowd meeshiisii waa dhaafi waayey mana dhaafi doona saldana iyo ladnaasha iyo barwaaqa iyo irmaan iyo geel iyo barwaaqa iyo nibca iyo beer diinta ilaahay in la hoos gala ahnayn waa la waayey maantana isdaris iyo dalba dadkeedii wada ah waan qabaa aan qaadanno walaayaduna waynu garab taagannahay tii horena waa garab taagnayn tanna gacmo furan weliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sheekh axmed abu yunis oo wakiil ka ah xarakada shabaab lmujaahidiin ayaa aqalkii ballan la galay odayaasha beelaha ballan ma naga tahay inaan diintan difacno oo aan khiyaano iyo waxaaweye hooskan ugu bahan samayn ballan ma naga tahay ma ku ballanmay ma ku ballanmay ilaahayo subxaana watacaala ada markaa taka ilah ada markaa taka ilaahay subxana watacaala ada markaa taka marka walaa waxaa loo baahan yahay xadiidka nabiga alayhi salatu wasalaam aad garanaysaan oo ku saabsanaayay jihaadkii ku saabsanaayay man lam yagzu walam yuxadif nafsahu bilghaswi maata maata shucbatan min annifaaq oo ka magaca alayhi salaatu wasalaam qofka haddii aan jihaadin ama naftiis aan ugu sheekayna jihaado waa qeyb munaafiqnimo ee ku dhimanaa marka ilahay subxana taala naga badbaadiyo naafiqnimada ilahay naga badbaadiyo si aad dareemaysaa nimanka maanta halkan aad joogaan dee anaga moogtahay na lasheen inay hebel ha ahaadaan inay kada ha ahaadaan waxaa loo bahanya markaan qaabka oo moogta ay u shaqaynayaan qaabkay waay inaa hor istaan si kasta aadan saxaabada markii aad fiirisaan qofbaa adeerkiis oo moogta aabihiis abad ku dhufaya qofbaa walaalkiis ka hor imaanaya moogtahay oo marka maxaa loo kala tagay diinta diinta lagu kala tagay sooma qul yaa ayuha alkaafiruuna laa acbudu maa tacbuduun walaa antum acbuduuna maa acbudu lakum diinukum waliy diini aayaddan sooma tilmaamayso alwalaa walbaraa alwalaa sooma tilmaamayso inaan ka dhabayno war waxa noo dhexeeyo waa diinta waaye wax noo dhexeeyo kitaabka iyo sunnadu waaye markan kitaabka iyo sunna aan difacno ugu dambayntii waaliga ayaa kulanka duco ku soo gebagabeeyey ilahay idin barakay jazakum allahu khayr markan waxaan leenahay allah subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa'i alxusnaa wa sifaatihi alculaa إله ربي ورحمانه إله ربي ورحمانه إله ربي ورحمانه إله دينتين إله كرير إله دينتين كرنا وقعد إله دينتين كرنا وقعد إله سبي ورحمانه دينتين إله كرنا وقعد إله ربي ورحمانه إله دينتين إله نفنسي إله دينتين نفنسي إله إسلامنا ما إله نغنى ولي إله إسلامنا إله نغنى ولي إله إيمانك إله نقدل إله إيمانك إله نقدل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
فلله شكري غزير العطاء
waa tahay dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka dhuwaxa waraysiyada ayaan ku sii siqaynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dhacdooyinka toddobaadka oo aan ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay toddobaadka waxaa inoo haya muxsin xasan waad mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka oo aan toddobaad walba gunaanadkiisa idinkugu soo gudbinno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee uu martigeliyey toddobaadkaasi xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka ee isbuucan waxaan ku qaadaadhigi doonnaa dhacdooyinkii dhacay kuwaasi oo kasoo bilaabanaya maalintii sabtida taariikhdana ay ku baagneed sideedda bisha mey ilaa laga soo gaaro maanta oo khamiis ahayd taariikhdan ay ku asteesneed saddex iyo tobanka bisha mey cabdi samed intaynan gudaha u gelin tafaasiisha dhacdooyinkii dhacay toddobaadkan dabayaaqada sii ah waxaa xusid mudan oo biyokama dhibcaan ah in uu ahaa isbuucan mid aad u adag marka laga eego dhanka dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalkeenna muslimka ah ee soomaaliya sidoo kalena isbuucan uu oga dhignaa mid aad loogu dhiig bixiyey kuna biiri doona isbuucyada ugu madow ee taariikhdooda labada dhinacba waa dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye waxa ay toddobaadkan gudihiisa la kulmeen weeraro looga dilay askar tiro badan iyo saraakiil muhiim u ahaa maalintii sabtida gobolka gado ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii ay sabtida soo gelaysay qarax la beegsadeen ciidan ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa gudaha degmada baardheere qaraxan ayaa si gaar ah oga dhacay kontaroolka xamar ee degmadaasi isla maalintii sabtida gobolka galgaduud ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro tiro ah ku cagmariyey dhowr saldhig oo ku yaalay degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud maalintii sabtida taariikhdan ay ku asteesneed labada bisha dilxija kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriyada dhanka kalena waafaqsan sideeda bisha juun labada kun labaatan iyo afarta ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro cagmarin ah ka fuliyey saldhigyo dhowr ah oo ku yaalay degmaxeebeedka ceeldheer ee dhacda wilaayada islaamiga ah ee galgaduud war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxay saakay oo sabti ah weeraro cagmarin ah ku qaadeen saldhigyada cadowga murtadiinta ah ee degmada ceeldheer bariga wilaayada galgaduud saldhigyada ay mujaahidiintu weerareen waa afar saldhig oo kala duwan kuwaasi oo ku yaala gudaha iyo bannaanka degmada ceeldheer saldhigyada murtadiinta ee la weeraray saddex ka mid ah waxay ku yaaleen gudaha ceeldheer halka midka afaraad uu ku yaalay duleedka degmada afarta saldhig ee ay mujaahidiintu cagta mariyeen waxaa ku kala sugnaa afar urur oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada ah ee lagu soo kala tababaray waddamada turkiga iyo masar ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalintii sabtida kadib markii uu dhacay weerarkii ceeldheer isla bayaanka ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay khasaaraha ka dhashay weeraradaasi ee la gaarsiiyey ciidankii ka tirsanaa dowladda federaalka ee ku sugnaa saldhigyada ay weerareen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu yidhi bayaanka tirada guud ee ciidamada murtadiinta ee ku sugnaa saldhigyada la weeraray waxay gaarayaan kun iyo laba boqol oo askari kuwaasi oo qayb ka ahaa dagaalka ashahaadala dirirka ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ka wadaan bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay wadarta khasaaraha ka dhashay weeraradan ka dhacay degmada ceeldheer kuwaasi oo lagu cagmariyey afar saldhig oo ku yaalay gudaha iyo bannaanka degmada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay in weeraradan lagu dilay konton iyo sagaal askari oo ka tirsan dowladda federaalka ah kuwaasi oo ay ku jiraan laba sargaal oo muhiim u ahaa dowladda federaalka maalintii axadda gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qorsheysan ka fuliyeen tuulo lagu magacaabo bog yar oo hoos tagta deegaanka dhadhaab ee gobolka gaarisa oo ka mid ah dhulka muslimiinta soomaaliya ee ku hoos jira gumaysiga dowladda saliibiyadda ah ee kenya mujaahidiinta ayaa howlgalkan ku dilay afar nin oo kirishtan ah kuwaasi oo kasoo jeeda dalka kenya dhacdooyinkii dhacay maalintii axadda ee toddobaadkan waxaa ka mid ah degmada kurtunwaarey ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa lagu dilay afar jawaasiis ah maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa xukun dil ah ku fulisay maalintii axadda afar jawaasiis ah oo u shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo dowladda federaalka gobolka shabeellaha hoose qarax ayay mujaahidiintu ka fuliyeen maalintii axadda ahayd gudaha degmada afgooye waxa ayna la beegsadeen ciidan ka tirsan dowladda federaalka oo saarnaa mooto waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka sidoo kale qarax ayay mujaahidiintu ka fuliyeen degmada janaale ee shabeellada hoose maalintii axadda waxa ayna la eegteen ciidan ka tirsan dowladda federaalka waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari haatanna aynu eegno maalintii isniinta iyo dhacdooyinkii dhacay gobolka baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii ay isniinta soo galaysay qarax la beegsadeen guri ay ku sugnaayeen ciidan ka tirsan dowladda federaalka oo ku yaala gudaha magaalada baydhabo war ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab maalintaasi ayaa lagu sheegay in uu jiro khasaare la gaarsiiyey ciidamadii la beegsaday kaasoo aan la xadidin maalintii isniinta mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ka fuliyey gudaha degmada runirgood waxa ayna la egteen ciidan ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa gudaha degmadaasi waxaana jiro khasaare gaaray ciidanka dowladda federaalka ee qaraxaasi lagu beegsaday qaraxa ka dhacay degmada runirgood ee wilaayada shabeellada dhexe ee lagu beegsaday ciidan ka tirsan dowladda federaalka waxaa ku dhintay afar askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka halka ay ku dhaawacmeen toban kale maalintii talaadada ee toddobaadkan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalle ka fuliyey gobolada gado iyo baay aanu ku horreenno gobolka gado ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii ay talaadada soo galaysay qarax la beegsadeen hoyga uu degmada beled xaawe ka degan yahay guddoomiye ku-xigeenka maamulka jubbaland ugu magacaaban degmadaasi howlgalka kadib qoraal ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu yidhi sargaalka hadafka ahaa waa uu badbaaday balse askari ka tirsan ilaaladiisa gaarka ah ayaa dhaawac culus soo gaaray xaaladiisuna waa garaab haatanna gobolka baay maalintii talaadada ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen isbaaro ciidan ka tirsan dowladda federaalka u taallay afaafka hore ee degmada bardaale weerarka ay ku qaadeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhaliyey in ay kala cararaan maleeshiyaadkii isbaaradaasi ku sugnaa ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen gaari ay la socdeen maleeshiyaad soomaali ah oo daacad u ah dowladda saliibiyadda ah ee kenya kamiinka ayaa ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada kamboni iyo oodow ee dhaca xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya dhimashadu waa laba askari oo soomaali ah oo ka mid ah maleeshiyaadka daacadda u ah dowladda saliibiyadda ah ee kenya halka dhaawacana uu yahay laba kale maanta oo khamiis ahayd iyo howlgalladii dhacay cabdi samed maanta oo khamiis ahayd ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay howlgalle ka fuliyeen gobolada shabeellada hoose iyo banaadir ee koonfurta soomaaliya aynu ku horreenno gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu waxa ay qarax la beegsadeen kolonyo askarta afrikaanta ah oo ku socdaalayay deegaanka namber lixdan weerarkan ay fuliyeen militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu dilay saddex askari oo afrikaanta yuganda ah isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka afrikaanta ee deegaanka laanta buura isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay dagaallo culus ku qaadeen saldhigyo ciidan ka tirsan dowladda federaalka ay ku lahaayeen magaalada marka iyo deegaanka jasiira ee dhaca waddada xeebta ah ee isku xirta muqdisho iyo marka haatanna gobolka banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay oo khamiis ay soo galaysay qarax la beegsaday ciidan ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugnaa deegaanka tabeelaha ee duleedka magaalada muqdisho howlgalkan ay fuliyeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ku dhaawaceen saddex askari oo ka mid ah ciidanka dowladda federaalka isla gobolka banaadir maanta oo khamiis ahayd howlgal gaar ah ayay ciidan ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen xaafadda macalin nuur ee degmada dharkiinley ee magaalada muqdisho waxa ayna ku dileen qaraxan sargaal ka tirsan dowladda federaalka oo lagu magacaabi jiray cabdinaasir oo ahaa madaxa saadka ee c i d da oo ah ciidan ay dowladda federaalka ku magacaawdo hay-adda dambi baarista gobolka baay maanta oo khamiis ahayd dagaal ayay ciidan ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen saldhigga xabashida itoobiya ee eelaboorka baydhabo dagaalkan ay fuliyeen militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo ka dhacay saldhig ay ku sugnaayeen ciidan itoobiyaan ah oo ku yaala eelaboorka magaalada baydhabo waxa ay ku dileen afar askari oo itoobiyaan ah waxa ayna ku dhaawaceen lix askari oo itoobiyaan ah dhegaystayaal toddobaadkan intaasi ayaynu kusoo afmeeraynaa xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka oo aad toddobaad walba gunaanadkiisa ka dheehataan dhacdooyinkii uu martigeliyey toddobaadkaasi dabayaaqada sii ah
waa hagaag odayaasha wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxa ay si cara leh uga hadleen arrinta ay dowladda federaalka ku qodeyso qubuuraha ku yaala iskuul bilisiyo ee magaalada muqdisho qaar ka mid ah waxgaradka gobolkaas ayaa arrintan si adag uga hadlay wariyahan cabdiraxmaan beder ayaa wareystay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu nabad waan kusoo dhow idaacadda islaamiga alfurqaan magacaaga iyo taxriifkaaga ku bilow
bismillah magacay waxaa la yidhaahdaa nuur xaaji isaaq waana ku dhawaaya idaacadda alfurqaan sideed u aragtaa qabriyada la faagaya islamarkaana dadkii lahaa iyo eheladii dadka qubuurta halkaas ku jiray laga gadanayo lafaha sideed u aragtaa marka adiga waa arrin qalad ah qaladkana uul waa jiray waayo meel diin aanan ka jirin oo shareeca islam aan ugu dhaqayn wax walba waa laga filan lahaa wixii laga filanaya waa ka soo baxeen ee waxaan leeyahay dadka een, meydadka ah dhulka lagu aasay qof walba intuu ku lahaa adduunyada waa intaa ha looga leexdo dadka mushrikiinta ah oo maamul aan nahay leh faagaya qabuurta islaamka een, dadkii dadkaa ka dambeeyey inay ka dhacsadaan fari lahaa insha allah dadka dadka inay iska dhiciyaan ee, dowladdana magacay dowlad ka tahay ma ogi waa dowlad qandaraas iyo lacag raadis ah hadda waxaa laga yaabaa dhulkaas oo dadkaas lagu aasay intaasoo qarna ku jireen in ay lacag ahaan booskaa la gatay ba dhulkaa la iibsaday marka waxaan dhihi lahaa reer muqdishow dadka qabuuraha faagayo waa dad idinkana dad baa ilaah idinka dhigay idinkoo diintiina ka turjumaya dadkaa la aasay qarniyo ka hor iyo sanado ka hor difaaca marka waajib waxaa idinku ah meydkaas inaad difaacdaan reer muqdisho haddaad tihiin arrintaas horta aa- arrin aad u qaldan waay arrintaas iyaday arrin oo muslimiinta meel kasta ay joogaan inay ka dhiidhiyaan u baahan tahay Een, qabuur oo hadda ka hor la duugay oo intaasoo sanado ay duuganayeen haddana in lasoo faago oo banaanka lasoo bixiyo oo dadkan laga gato arrintaas iyaday arrin ee, muslimnimada ku fiican tahay ma ahan arrintaas waxaan leenahay ha laga digtoonaado ha laga hortago een, ha la iska difaaco madaxweynaha iyo madaxda kale ee dowladda federaalka fariin aad u diraysa oo kaga oo ku aadan qubuurta la faagaya maxay tahay fariin waxaan u diri lahaa waxaan leeyahay qabuurahaas in banaankaas laga maro maadaama een, diintuna aysan raalli ku ahayn in qabuuro lasoo faago meel qabuuro ahaa guri laga dhigto ama wax kale laga sameeyo diintuna aysan qabin arrintaas iyada ah waxaan u diraya nimankaas iyada ah in arrintaas idin ka waantoowan arrintaas iyada ah ma aha arrin fiican ma ahan arrin oo anugu ila tahayna ma ahan Een, dadka meesha ku- ku aasan waa dad meesha degan oo guryahooda ilaahay ka dhigay oo makaniyey haddana maanta in laga bixiyo oo in dad kale meesha lasoo dejiyo oo ciidan difaaca waxaas laga dhigana arrintaas iyada anigu een, mid anigu aan ogolahay ama mid anigu fikri ahaan aan qabo ma ahan ujeed kale iyo hadaf kale ay ku leeyihiin ay leeyihiin taas iyadana waxaan leenahay arrintaas iyada ah ha laga hortago reer muqdisho waxaan leenahay dhammaantiinaba inaad u istaagtaan difaaca dadkiina iyo diintiina iyo ma- meedadkiina dadka nool inta laga soo tagay ayaa hadda maanta waxay taagan tahay in meedad kala gato wax kaloo idin harsan ma jirto waxaan leenahay reer muqdisho hala difaaco meedadkaas in sha allahu tacaala aad iyo aad iyo aad baan ugu xunnahay arrinta ka socota meesha ee la sheegaa oy dad sheeganaya magac culimo ay fadwoowe- fadwoodeen biidni illaahi tacaala kolley amba adduunka lagula xisaabtami doonaa in sha allahu tacaala amba aakhira lagula xisaabtami doonaa biidni illaahi tacaala kuwa culimada sheegtay intaas kadib qubuur waxay tahay waa la yaqaanaa dadkaasna waxay leeyihiin buqcaddaas yar oy hadda degan yihiin qabrigooda uu ku dhisan yahay ayagaa iskale maanta haddii masjid meesh qabri iyo masjid kii soo hormara ayaa xaq iskale haddii maanta qabri meesha uu ku hormaro masjid haddii lagu aaso la ogaado qabri inuu yahay waa laga faaga marka waa arrin yaab leh in maanta qubuurihii layska faago oo dadkii oo een, een, maydadkii ahay layska faago dadkiina ay fiirsadaan waa arrin aada u foolxun marka insha allahu tacaala arrinkaas waxaan ka leeyahay reer xamar dadka waa dadkiina shalay naftiina la iibsanayo canugiina la qabsanayay oo maalin kasta laga qayliyaa idaacadaha asagoo nool ayaa laydinka gaday maantana waxay taagan tahay meydkii in la gado waa arrin aada u foolxun insha allahu tacaala kolley ilaahay xaqa ha fahamsiiyo xaqa way fahamsan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waddadii saxdeed allaha maryan leh insha allahu tacaala dadkaas waa in layska dhiciyaa wax kaloo faa'iidoy leeyihiin lama arko nimankaas riddada ah een, way soo dhigteen oo waad og tahay oo hadda kolley dadkii noolaayey markii hadda si loo qabsanaya ay ku daaleen qabu- een, xabsiyadii buuxa haddana maanta xabsiga uu leeyihiin mooyaane kuwana waxay rabaan inay een, aruuriyaan oo xabsi ku xarin haddana gataan taasay hataa rajaynayaan qo- qorshe ay wadaan sidaas way waay marka madaxda dowladda federaalka ugu horeeya xasan sheekh uh, isiga amray in la faago qubuurtan reer muqdishona ku amray inay la baxaan qubuurtooda eh, miidkooda haddana la- laga sii iibiyo asigaa ku amray marka asiga maxaad farina u diraysaa كل حسن شيخ محمود ان شاء الله تعالى وحن كدن بين واسل اركدونا باذن الله تعالى كل خير كما في لينه وده وان الهي سبحانه وتعالى او امدان كو امتحامي وانكار قبا واي الهي وحن كبرينا ان امد هرت او كليخيو حسن شيخ محمود وحن له الدنيا يا اخره كل وي كلا وين دنب كوما يرى كل مرتد نمد سو حب حيدتي او برحد لا تاغنتهي maantana waxaad hunguri ka goobtay dadkii weyn noolay ka tag waxaad hunguri ka goobtay reer aakhiro ayaad hunguri ka goobtay marka insha allahu tacaala xasan sheekh isna waxaan leeyahay ilaahay ka baqo baqid kumaba taale usoo tawbi ilaahay waxa aad meesha ku samaysayna waa wax laga qoomamoodo xitaa gaalada oo dhahda xuquuqa aadamaan tixgeliya hataa waxaasoo kale ma samayso waxa uu xasan sheekh maanta ku kacaa marka insha allahu tacaala xasan sheekh in la iska celiyo ummaddaas ay u kacdo intaasaan ku dardaarmi lahay yahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun dadka muslimiinta ah hadda ninkii gadanaya baa gatay ninkii dilay baana oo ninkii dilay baana duugid u diiday waxaan u leeyahay ereygaas ninka hadda maamulo ee xukumo ee qolada oo hor kacayso baabi'inayso arrintaas sameynaysa madaxda u ah waa xasan sheekh xasan sheekhna caam wuxuu ka noqday dilka iyo dhaca iyo boobka hantida iyo ayaa uu caam u ka ahaa awalba maantana inuu ku darsado haddana een meydkii inuu gato hadd- oo ku fogartamo haddana waxaaba een canshaha uu u diidaya ma laha isaga lianna hal shay xishooda waa laga waaya qofka rag badan baa ka horreeyey oo ridida soo maray gaal bay ahaayeen murtadiin bay ahaayeen khaa'imiin bay ahaayeen diindilaawayaal bay ahaayeen laakiin waxa badan ba ugu duwan yahay waxaa ugu duwan mid waayo gaalnimadiisa jeceyl loo qabo darteed ayaa lagu soo celiyey markii gaalnimad uu ka dhacay kadib gaalnimaa lagu soo celiyay adaa ku fiican baa layidhi burburinta iyo baabi'inta bulshada soomaaliyeed wuu qaatay mar labaad markuu soo galay waa midda haddeer maantay baabi oo badihii gaday oo dhulkii gaday oo darhaas hadda een- een baddii markii la gaday oo etoobiya adduunkana laga iibsaday iyo turkiya iyo bilaaya laga kala iibsaday waa tan haddeer maraykan laga iibinaya darhaad een ee, balcad miya mise jawhar een dhulkanaan kutusaynaa adaga iskale jawhar oo lahaa jawhar baad een ku samaysanayseen een, saldhigyo iyo meelo aad ku- soomaali ugu duushaan isaga soomaali buu sheeganaya soomaaliya madax u ahay buu leeyahay soomaaliya ugu duulaysan waa leeyahay marka waa nin maskaxdiisa meela u jirtay iyo meela ka jirtay aanan aqoon ninkii saas ahaa waaye ninka maanta faagaya qabuuraha laga yaabo awowiisa inuu ku jiro ayadiisa ay ku jirto uunana danna ka lahayn laakiin uu ku danaynayo nimankan gaalada isagoo hormuud ku ah uu ku danaynayo oo ayaga macnaha ku farax gelinayo oo ku qosol siinayo kuna oysinaya masaakiintii ee waxaa laakiin asaga kasii xun ninkii damiirkiisa siiyey aabihiisa in la gemo beesana keen lira ninkii damiirkiisa siiyey dukaan ugu furan muqdisho ama bakhaar ugu furan ama gaadiid ku leh ama een sumcad ku leh ama dersi ka akhrinayo ama macallin ka ah oo canugiisi iyo ardaydiisi iyo dadkiisa dhan ay ku nool yihiin aagaas awowiisaa la bixinayaa waxba kaarles waxba kama fahansana dadkaasaa igala sii liita maahane ninkan wuu usoo tafaxiirtay dalka dad iyo iyo hanti iyo wax walba inuu ka kansalo ugu ta- uu ku talagalay oo gaalo inuu raaligeliyo ummaddan uu argaxa geliyo ku talagalay laakiin waxaa ka damiir xun dadkeeni soomaaliyeed oo dadkooda saataa loo gelayo ayayna marna ka danqanin marka waxaan leeyahay gobolka banaadir waa bo- gobol lagu yaqaan een, hooyada soomaaliya waa gobolka ka soo baxaan wax walba oo la- lagu dhaqmo een, ge- geeska africa waxaan leeyahay marka war aawi caqligii saliimka oo shaqaynaya iyo maskaxadii bini-aadinimeed oo laydinku yaqiinay aawi geesinimadii banaadir aawi raggii reer banaadir aawi hanti quurista iyo naf quuridii laydinku yaqiinay aawi dadnimadii iyo dagaalkii laydinku yaqiinay aawi ma maanta duqowdiina la duugay intaasoo boqol sano ka hor baad maanta daawanaysaan maantaad een damiirkiina qaadan karaa dadkii la laayay oo horey loo laayay in haddana laidinka iibiyo ee, dhiiggooda iyo maqaarkooda laidinka iibiyo miyaad u dim- ee, u danqan weynaysaan anugu waxaan leeyahay banaadirooy awalba banaadir haggeeda waa la yaqiinay marka reer banaadir waxaan leeyahay beenta iyo dhalateedka idinku dilayo war ha qaadinan leeyahay waad mahadsantahay nabadda
waa hagaag dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhowxawareysiyada kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh والسلام